Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Horumarinta Maamulka Somalilan Axmed Maxamed Habane oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa beeralayda Somalilan ugu baaqay inay kor u qaadaan wax soo saarka beeraha kana faa'iidaystaan xilli roobaadka. Beeralayda ayaa xilli roobaadka tacbado dalagyo kala duwan iyagoo ka faa'iidaysta xilli roobaadka. Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Horumarinta Maamulka Somalilan Axmed Maxamed Habane ayaa ugu baaqay beeralayda inay ka faa'iidaystaan tacbashada beeraha maadaama xilli roobaadka la guda geli rabo.
Waxaan halkan ugu baaqayaa beeralayda Jumhuuriyadda Somalilan oon ku wacaynayo kuna dhiirigelinayo dalaga iyo wax soo saarka beeraha inay ka qayb qaataan mar walbana una foojignaadaan sidii wadankooda ay tacabka iyo muruqa iyo maalka ay leeyihiinba ugu huri lahaayeen inay ugu soo saaraan cunto ku filan oo wadanku kaga maarmo dalagyada iyo cuntooyinka ajnabiga ee ay noo keenayaan ee wadankeena soo gelaya. Wasaaradda Horumarinta Beeraha iyadoo gudanaysa waajibaadka qaranka Jumhuuriyadda Somalilan ayagoo wakiil ka tahay waxaanu ku dhiirigelinaynaa kuna wacyigelinaynaa beeralayda Jumhuuriyadda Somalilan inay ka qayb qaataan isku filnaanshaha cuntada ee ay wasaaradda horumarinta beeruhu ay doonayso inay ka qayb qaataan waxna ay kusoo saartaan beeralaydu sidoo kale sanadkan twenty twenty four waxaan rajeyneynaa inuu inoo di'i doono roobab lixaad leh waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu nimcadiisana ina siiyo nusqaantiisana inaga duwo waxna aynu ku tabca tacabka aynu gashanana ilaahay inaga midho dhaliyo sidoo kale beeralayda jumhuuriyadda somalilan waxaan u ballan qaadaynaa in tacabka iyo dadaalka ay geliyaan dhulkooda annakuna ku dhiirigelin doono kuna lana garab istaagi doono wax kasta oo wanaaga oo ay sameeyaan sidoo kale waxaanu jecelnahay inaanu ka wasaarad ahaan sameyno soona saarno boolosyo iyo habraacyo aanu ku maamuli doono cuntooyinka iyo khudaarta inaga soo gelaysa dalka dibaddiisa marka la gaaro xilli roobaadka ayaa beeralayda waxa ay soo saaraan dalagyada ugu badan iyadoo bulshada soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan